kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha shalay oo sabti ahayd taariikhduna ku beegneed afar iyo tobanka oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka waxay ku aadanayd lix sano guuradii ka soo wareegatay qaraxii weynaa ee isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho kaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu weynaa ee abid soo mara caasimadda soomaaliya haddaba lix sano kadib maxaa iska beddelay amniga magaalada muqdisho waa mawduuca aan toddobaadkan ku eegi doonno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaana marti ku ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye oo ku magac dheer yabooh maxamed axmed diiriye mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a
nuur waa waa mahadsan tahay waana dhowahay howlwadeennada v o a itaba waa waa u mahad celinayaa shaqada ay dadka soomaaliyeed u hayaan waana dhowa adiga mudan shalay oo sabti ahayd lix sano ayay ku buuxday markii masiibadii qaraxii octoobar afar iyo tobankii octoobar zooba ka dhacay uu dhacay marka lix sano kadib amniga caasimadda maxaa iska beddelay
waa mahadsan tahay nuurow dabcan horta waxaan rabaa inaan intaanan amniga caasimadda aanan u gelin qaraxaas oo fourteen octoobar lix sano ka hor dhacay oo ka dhacay isgoyska soobe wuxuu ahaa qarax aad iyo aad u weyn taariikhdana hadda inta la og yahay dalka soomaaliya la yidhaahdo meel uu ka dhacay ilaa iyo hadda la ogeyn wuxuu ahaa qarax weyn oo dad soomaaliyeed oo fara badan oo weliba dad shacaba ahaa xaqiiqatan oo dowladna a u shaqayn maxaa yeele dee khawaarijta inta badan waxa ay ku marmarsiyoodaan dowladda iyo dadka la shaqeeya ayaan annagu beegsanaynaa laakiin meeshaas dadka ku baaba'ay u malay maayo hadda mas-uuliyiin xataa la sheegaa hadday ugu badato uun hal iyo laba waa laga yaaba haddii kalena maba jirinba anigu hadda xusiistayda ma xusiista laakiin dad shacaba oo laamigaas iska marayay oo qaar lugaynayaan oo qaar gaadiid wataan oo qaar ganacsi ay ku jiraan oo yacni ganacsi kala duwan ay ku jiraanoo waa og tahay oo meeshaas dee waddo aad iyo aad u mashquul badan waaye dukaamo iyo maaragtay islaamihii hilibka gadanayay iyo kuwii jaadka gadanayay ganacsi nuucu yahaba kala duwan dad ku jira iyo dadkii jidkaas maraayay oo qaarna lugeynayeen qaarna gaadiidka ay wateena meeshaas baabah ku noqday ilaa iyo hadda dad badan oo aad u fara badanaa noloshood iyo geeridood midna aan la arag marka dee wuxuu ahaa qarax musiiba oo aad iyo aad u weyn oo dadka soomaaliyeed xaqiiqatan quluubtooda saamayn xoogla ku reebay marka wuxuu ahaa de dabcan waa sababta oo hadda maanta ugu dambeyday aan aan u taagnayn oo dadka soomaaliyeed aan u xusiisinaynay in nimankii sidaas yeela weli ay dalka maaragtay isku dayaayaan inay dhibaatadii dadka dhibaateeyaan oo weli culayska ay ku hayaan oo ayba isku dayaayaan inay maaragtay dadka soomaaliyeed inta dalkooda xoog ku qabsadaan ay iyagoo nuucaasa oo saas dadka u baabi'inayo dhiigooda iyo naftooda iyo maalkooda intaba bannaysanayo inay haddana wax ku yeeshaan dalkii ay wax ku yeeshaan isku dayahayn marka wuxuu ahaa qarax aad iyo aad u weyn oo dabcan qulubta soomaaliyeedna meel kastoo qof kasta jooga xusiis ku leh unaaana una malaynayn qoys soomaaliyeed oo qaraxaas yacni uusa saamayn inuu uusan jirin hadduu jirana uu yar yahay xaqiiqatan marka sidaasaan maantay ayaan dadka soomaaliya waaba xusiistaan laakiin dee waxaa la rabaa uun dadka markaas maamulka iyo jooga cariga inay mar kasto dadka soomaaliyeed ay tusaan in cadowgii maaragtay dhibaateeyey oo sidaas u yeelay oo aan u naxayn inuu weli maantay dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed dagaal kula jiro laakiin meel gabaabsiya uu maraayo marka dabcan maalintaas maalinay ahayd fourteen octoobar waxaa jiroo kale isla soobe qarax ka dhaca isagana oo sanadkii hore laba kun labaatan iyo labadii dhacay oo isla bishan octoobar labaatan iyo sagaalkeedii inuu ahaayaan u malaynaya asaguna ka dhacay sidaasoo kale oo ay sidii oo kale sameeyeen marka waa qaraxyo waxay ahaayeen waaweyn laakiin qaraxaasaa si gooniya dadka soomaaliyeed aad iyo aad quluubtooda ugu jira marka wallahi de waxay tahay dhacdo weyn oo dadka soomaaliyeedna marnaba ka gubi karin quluubtooda waaya marka qaraxaasi aad faahfaahisay ee aad ka sheekaysay maxaad ka barteen muxuu ka bedelay amniga caasimadda
wallahi de wax weyna laga bartay horta dee sideedaba khawaarijta mar kasto culayska iyo dhibka ay dadka soomaaliyeed ku hayaan mar kasta horta waa inay wax ka bartaan waxbayna ka barteen xaqiiqatan oo maantay kacdoonka jira iyo dadka soomaaliyeed siday hadda dowladdooda u garab taagan yihiin iyo siday u dhiiradeen ma jiri jirin horta dee wixii ay ka barteen iyo dhibaatada ay ogaadeen inay maaragta dadkan waxay u aabayeelayaan aan la arag wax badan ayay ka barteen gaar ahaan dee hay-adaha ammaanka iyo dowladda soomaaliyana waa hoggaankii dadka shacabkaa hoggaaminaya marka maantay oo aan joogno laba kun labaatan iyo saddexda octoobar ay ahayd maantay afar iyo toban ay ahayd oo ahayd maalintii qaraxu uu ka dhacay isgoyska sooba uu ka dhacay oo muddo adigu badanoo ay lix sano ay ka soo wareegto maanta magaalada muqdisho xaqiiqatan amnigeeda aad iyo aad ayuu u fiican yahay wakti xoog laha la geliyey dowladda soomaaliyeeda geliday shacabkii iyo hay-adihii ammaanka iyo maamulkii gobolka isku xiranaa wakti geliyey maantay markaan hadda mudaharaadaynay oo dee meeshii layskugu soo baxay dadka shacabka waa iska socdeen magaaladay socdeen waxay ku tusaydaa marka wax badan in laga qabtay amniga waana la ogyahay oo dee qof kastoo soomaaliyeedoo meel kastaa jooga magaalada muqdisho iyo amnigeeda iyo suu isku bedela iyo guud ahaan dalkoo dhan amnigiisa suu isku bedela laakiin annagu hadda caasimadda waa waa waa halbowlihii maaragtay ama magaalada qalbiga soomaaliyeed ah marka ammaankeedu wax badanaa iska bedelay adinkuna waa dareemi kartiin annagoo joognana waa dareensannahay dadka maaragtay soomaaliyeedna waa dareensan yihiin kuwa gobolka banaadir joogaan si gooni yahay maaragtay ugana mahad celinayaan una dareensan yihiin qaybayna ka yihiin xaqiiqatan in ammaanka la sugo oo hay-adaha ammaanku ay ku guulaystaan ammaankaas in la sugo
waayahay guddoomiye dabcan waxaa tahay mas-uulkii ugu sarreeyey dhanka amniga gobolka banaadir xog ogaal ayaadna u tahay mararka qaarkood waxaa dhacda in qaraxyo ay ka dhacaan meelo ammaankooda si weyn loo ilaaliyo marka sidee arrimahaasi ku dhici karaan
wallahi dee nuuro horta waa og tahay oo maanta waxaad maqlayday shalay ama maalmihii hadda lasoo dhaafo labadii maalmood oo lasoo dhaafay nin magaaladan joogi jiray oo nin maaragtay abwaana ahaa oo wax qori jiray oo macallin jaamacadeed ahaa oo dhallinyarada aad ugu dhex jiri jiray oo magaaladan muqdisho sanawaadka u dambeeyda saldhig u ahaa ayaa wuxuu ka mid ahaa nimankaas ka mid ahaa ninkii hadda waa maqasheenoo waa uu baxay nimankii maaragtay asalkiisuba markii hore uu ka yimid qalbigiisa uu ku hayay uu ka tirsanaayo aad horta qaraxyada dhacaayo oo aad arkayd dad noocaasoo kalaa oo aan la malaynayn oo midabkaadii oo kale leh oo kula mida oo kula jooga oo ayaa horta qaraxyada aad arkaydid oo meelaha muhiimka ka dhacaya hogaaminaya wax iska yimaadaa ma jiraan waxaasu marka sidii hadda dowladda oo madaxweyne xasan sheekh uu u yimid ay u dhalatay aad iyo aadaa looga shaqeey shaqaalahay ku jireen ciidamaday ku jireen shaqaalahan kaleo shaqaale weynahan kaleo soomaaliyaedoo shaqooyinka barefadka ka shaqeeyay ku jireen ilaa iyo haddana dabcan waa hubaa inay inay ku jiraan waxaasu marka aad arkaydid inta ay maaragtay dadka soomaaliyeed ku dhex jiraan waxay isku dayayaan inay maaragtay dadka soomaaliyeed ay dhagraan dhagartaas ay kula dhex jiraan meelo dee aan la malaysayn ay isku dayaan inay information iyo warbixin ay ka keenaan marka laakiin waxaad dareemi kartaa awoodda iyo culayska la saaray hadda cid qabata iyadoo la aragay markay arkeen culayska lagu haayo iyo sida loo daba joogo iyo in laqa qabanayo kuwo badanna la qabtay kuwa kalena un ay soo bixi doonaan ayay cararayaan oo maaragtay ay ku laabanayaan meelihii markii horeba qalbigooda iyo maskaxdooda uu la jiray marka waxaasoo kale ayaa hogaaminaya oo maaragtay tuu kula kula degan ama deriskaada tabtaada ma waayaa la yidhi qof adiga aada shaki ka qabin oo kugu luuqada oo kugu jira oo kugu maaragtay weliba aadan maleeyahayn marnaba inuu waxaas ku lug leeyahay ayaa laga yaabaa waxyaalahaas inuu ka shaqaynayo marka dadka noocaasoo kaleha laga yaabaa meelaha qaarkood inay hogaaminayaan waxa maaragtay ka dhacaya awood badan iyo culays badan ayaana dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga ay saareen muddada hadda dowladda madaxweyne xasan sheikh ay jirto ayay maaragtay in badan oo ka midana carareen in badan oo ka midana la qabto hadda ay xabsiyada ku jiraan marka waxyaalaha aad arkayd oo dhacayo dhacdooyinka meelaha duunida ka dhacaya dadad noocaas oo kalahay adeegsanayaan nimanka tusaale hadda xaruntan hadda gobolka banaadir oo kale waa dhowad waa ogeed waa la soo galay xarun maaragtay amnigeedu aad u adag yahay oo aad amnigeeda loo adkeeyo waayo horena uu u adkaa de dabcan markii gudoomiyihii gobolka yariisow lagu dila kadibba xarunta ammaankeedu waa adkaa xaqiiqatan aad aada u adkaa xaloo ugu dambeyday tiam ayaan ku marti qaadayna nin weliba sargaal ah oo xilli hore shaqaynaya ka mid ahaa tiimkii aan marti qaadayna wallahi ninkaasu markuu noo yimid brosayska iyo waxa uu soo maray iyo meelaha amniga laga sugayo uu soo maray waa noo mahad celinaya macnaha systemkaas oo hadda amniga uu u sugan yahay xataa wuxuu nooga mahad celinaya inay adduunyada xataa ay ka jirto marka waa hubaa markaas oo oo shaqada halkaas ka dhacayda iskama aysan dhicin marka waa la kala miirmayaa waana la kala soocmayaa layskuna dhex jiri maayo dadkuna maaragtay jaa hadda waa taas maaragtay ay kala cararayaan marka waa uga mahad celinayaa maaragtay hay-adaha ammaanku hawshaas gacanta ku hayana aad iyo aadaan uga mahad celinayaa sideedana waxaa la soo gaaray waktigii la kala miirmayo oo aan la isla joogeyn waa tahay waa mahadsan tahay guddoomiye maxamed axmed diire yabo dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo ee soo dhowo walaal magacaygu waa ciise moxamed cabdi oo ku nool magaalada kambala ee dalka uganda guddoomiyabo waxaan weydiinayaa maalin walba waxaa maqalnaa hoobiyaal laga soo tuuro magaalada dhexdeeda oo loo wada madaxtooyada ama eerboorka iyo dekedda oo dad shacabka ku waxeeliya degmooyinka ku hareeraysan aagagaas marka sidai ku dhacday in maxaa la yidhaahdaa dowladdii amniga gacanta ku hayso in maalin walba aan maqalno hoobiyaal magaalada dhexdeeda laga tuuraayo dad shacaba ay wax ku naqdaan dowladdaase maxaa uga qorshaysan
waa waa mahadsan yahay dhegaystaha wallahi de dabcan weli cadowga waa horey waa anigii kugu sheegay shalaysay ahaydna maahan hadda magaalada muqdisho maanta sida ay tahana insha allahu tacaala waa kasii fiicnaa doontaa waxaas uu hadda maaragtay dhegaystuhu uu sheegayana waktiyay dhacaan waa jirtaa laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa annagu siday wax ahaa jireen iyo sida ay maanta wax yihiin cadowgaanu waa cadow maaragtay dadka soomaaliyeed aad u dhex galay ku dhexle maaragtay waaniga haddaaya kaaga soo sheekaynaye ku dhex milmay maaragtay dhowrkii sanoo lasoo dhaafay dadka soomaaliyeed waxaasu marka waxay u baahan yihiin aad in loo turxaan bixiyo laga shaqeeyo qofba maalin maaragta meeshiisa loogu tago la qabto qaar cararaan qaar maaragta la xiro marka waxaas hadda oo laga hadlayaa nimankaasu mar kasta waxay isku dayayaan si loo yidhaahdo waxaa jira amni daraa jirta wax uun inay sameeyaan haba isku dayayaan intaa meelo fog fog tagaan inay wax soo tuuraan oo xaafadaha qaar mararka qaar ay ku dhacaan laakiin de hadde shalay siday waxaasu ahaa jireen ma ahan uma dhowa maalinba maalinta ka dambayda meeshay maaragtay wax ka soo tuuraan oo la ogaada inay wax ka soo tuuraan waa la tagaa waa laga shaqeeyaa maamulkaa ka shaqeeya ciidamadaa ka shaqeyda waxay isku dayayaan inay meel kale u guuraan marka hawshaas iyadaahu waa hawl maaragtay xoog badan la geliyey dhageyso hadda wuxuu yidhi marmar aan maqalna waxaa laga yaabaa awal inay iska jiri jirtay maalin kadib ama laba maalin kadib hawshaas iska jiri jira laakiin hadda magaalada muqdisho aad iyo aad ay u xasilan tahay waa fiican tahay amnigeedu waa fiican yahay meel uun dadka soomaaliyeed dadka gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan caawa haddii laga warsado ay aaminsan yihiin inay boqolkiiba boqol ay nabad magaaladaasu tahay aan caawa joognaa waxyaalaha marmar dhacana waa wax aan la dagaalayno oo aan rabno inaan dabar jarno nimankan meel kastaa lagula dagaalayaa waxaa lagula dagaalayaa goboladii waxaa lagula dagaalayaa caasimada waxaa lagula dagaalayaa magaalada maaragtay caasimada daafaheeda lagula dagaalamayaa waana aniga kuu sheego nimanku aaday maaragtay markii hore dadka u dhex galeen waxaasaa marka rabta in maalinba meel looga daba tegayo o laga soo saaraya marka waxaas wax oo oo aad iyo aad markii la fiiriyo wixii lasoo maray iyo waxa maanta la joogo zero maaragtay ah inaysan waxba dhicin la mida waayo marka waana suulayda hadduu ilaahay yidhaahdo weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir maxamed axmed diiraye yabo dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo guddoomiye yabo aan soo dhoweeyo magacaygu waa bashiir cadow axmed oo jooga magaalada nairobi ee dalka kenya waa salaamay marka hore guddoomiyaha marka xigta sida aan ognahay dalka guud ahaan waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah al-shabaab xiliyadanoo kalena qaar ka mid ah dagaalyahanadooda waxay isaga soo baxaan furimaha waxayna soo galaan magaalooyinka gaar ahaan magaalada muqdisho si ay uga baxsadaan duqaymaha iyo cadaadiska dagaalka marka laamaha ammaanka gobolka banaadir maxaa qorshe ah oo arrintan uga diyaarsan
wallaahi dabcan waa waa mahadsan yahay waa hadda ka shaqaynaynaa waa magaaladu dee sidaan ma ahaateen xaqiiqatan waxaa la geliyey wakti waxaa la geliyey maaragtay juhdi magaalada daafaheeda iyo gudaheeda intaba markaan ku leeyahay magaaladu waa ammaan xaqiiqatan wakti la geliyey ilaahayna maaragtay uu qadaray ayaa maaragtay jira hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka iyo bulshada iyadoo la kaashanayo shaqo xoog laha la geliyey marka waa ognahaba waxa dhan oo aan maaragta maalin kasta aan ka hadlayno oo dadka aan uga digayno oo dadka aan la hadlayno oo aan leenaha soo sheega dareenka waxaa nagu jira boqolkiiba boqol ah markay ku soo jabaan maaragtay gobolladii inay isku dayaayaan inay meelay cidahoodii soo raraan caasimadii keenaan meelaha caasimadda u dhow keenaan waxaasoo dhan marka waa waxa aan mar kasta ka hadlayno oo idaacadaha markaan ka hadlayno markaan meelaha dadku isugu yimi ka hadlayno garawaaga waxa madaxweynuhu ugu bixiya waxay tahay macnaheedu in dadkaas isku dayaaya inay inta soo dhuuntaan magaalada soo galaan dadkaas in lasoo lasoo qabto o lasoo sheego marka magaalada amnigeedu inuu fiicnaado wakti la geliyey oo har iyo hameen ay soo jeedaan hay-adaha ammaanku ayay ku timid waana mahadsan tahay aada iyo aadaana uga fooljigannahay waana waxa kaliyahoo aan aaminsannahay in markay kusoo guuldaraysteen dagaalkii gobolada ay isku dayaayaan inay caasimadda qalqal iyo maaragta amni darre ay ka sameeyaan ayadana gacan biraha lagu qabta lagu hayaa ilaahayna waxaan rajaynayaa inuu maaragtay dhammeeyo kuwaas oo waktigooda mar dhow gabaabsiga ah inay iska soo dabargo-i doonaan xaqiiqatan wixii aada ogeydeenana magaalada ka dhici jiray qaraxyo hadday noqoto meelo lagala hadday noqoto waxaasoo dhanna dagaalka gobolada ka socda iyo midka caasimadda ammaanka lagu sugaayo wax iswata waayo nimankan markii hore meelahaasay inta ku fakeraan oo ilaa nimana dhib haysan waayo dagaal uusa ku socona waxay rabaan ay soo rari jireen laakiin hadda goobahoodiyaa loogu tegey culayska sababaha uu magaalada muqdisho uga yaraadaa waxaa ka mid ah ayagiiya hadda maanta dhuumaalaysiyaho meel kasta loogu tagaayaho ilaahay maaragta rucba iyo argagax ku rida marka shaqaa looga hayaa magaalada banaankeeda iyo gobolada marka waxaan rajaynaynaa fursad xoog badanba inaysan u helin magaalada maaragtay kii firxadahoo isagoo ordaya kuwii firxadahoo yimaadana ayagana waa la aruuriyaa maalin kasta waana la qabaaya hadduu ilaah yidhah waayah ugu dambeyntii marka aan ka nimaado al-shabaab iyo qaraxyada waxaa jiray walaac dadka muqdisho ay ka qabeen dhallinyaro isku magacaabay ciyaal weero iyo qaar kale oo maaragtay isticmaala maandooriyaal kala duwan marka muqaadaraadka kusoo badanaya caasimadda iyo dhallinyaradaasi maxaad ka qabateen
wallaahi labadaas qodob oo aad bukhaari oo ka hadasha labadaba dagaal xoog lahaa lagu qaaday dabcan aan dareemaya inaad maaragtay ka fiirsanaydeen tifiyada iyo baraha bulshada aada iyo aada ugala socoteen labadaas qodobo hadda aad ka hadashay ciyaal weerada iyo mukhaadaraadka labaduba waxaa lagu qaaday cambaign xoog lahaa lagu qaaday oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka iyo hay-adaha ammaanku ay iska kaashanayaan waxaan dhihi karaa ciyaal weere horta gebi ahaan waa laga takhallusay maba jiraan mukhaadaraadkana asagana si fiicana dagaal loogu qaaday goobaha lagu isticmaalo ha noqoto kuwa lagu gada ha noqoto kuwa lagu diyaariyo oo maaragta laga soo qaada ha noqoto intaba dagaala lagu qaada asagana ma dhihi karo hadda waa baaba-ay laakiin hadda wuxuu marayaa heer maaragtay qofka xataa soo gelaya ama laga yaabo inuu aad ula dhuunto qariyo waa awal babliga iska ahayen ama meesha lagu isticmaalayo ha noqoto ama meesha lagu cunaayo ama meesha lagu diyaarinaye wax waxay ahaayeen waadixa oo lala kala xishoon oo lala kala cabsan oo qofku markuu beeraha ka keenayana intuu soo raro meeshuu raba jidku iyo meeshuu raba uu soo marinayo markii la gadaayana meeshii la raba lagu gadaayo markii la isticmaalayana inta bulshadu maaragtay isu soo dhex fadhiisato siday rabaan ay u isticmaalayaan sababaha oo amni darrada laftirkeeda waxa oo aad u koosgareehayana waxaa ka mid ah isticmaalka maaragta mukhaadaraadkaas marka labadaas qodobba dagaal xoog lahan ku qaadanay ku qaadnay labadoodana aad iyo aaday maaragtay midda ciyaal weeraduna waa gebi ahaanba waaba ka takhallusnay middan kalena ayadana maaragtay meel waxaan isleeyahay in qofka xataa keenaya aan huba inuusan awoodin inuu maaragta siduu yeeli jiray si u dhow uusan yeelin waana lagu daba jiraa hadda weli sidiiyay u taagan taha oo looga shaqeeyaa oo loo raadiyaa oo hay-adaha ammaanka u raadiyaan oo gobolkii iyo degmooyinkii iyo kulli looga raadiyaa marka labadaas qodobba waxaan aaminsanahay qodobo maaragta aada muhiim ah u ahaayeen waxyaalaha maaragtay sidoo kale ammaanka sida loogu guuleysa lagu guuleystayna ka mid yihin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashu barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo